barakacayaasha ku nool magaalada kismaayo ayaa waxaa qaarkood la siiyey guryo ay ku noolaadaan iyadoo loogu faa'iideynayo barnaamijka xalka waara oo dibudejin loogu sameynayo barakacayaasha ku nool xaafadaha kala duwan ee magaalada kismaayo gudoomiyaha hay-adda barakacayaasha jubbaland cali aadan cali oo aan ku marti qaaday barnaamij gaar ah oo ka hadlayay xaaladda ay ku sugan yihiin barakacayaasha jubbaland ayaa wuxuu faahfaahin ka bixiyey barnaamijka guryaha xalka waara ee loo dhisayo qoysaska barakacayaasha iyo ee ku sugan deegaanada dowlad goboleedka jubbaland waxqabadka la taaban karo oo inta anigu xafiiskan aan joogay aan ku xisaabtamayo waxaa weeyaan ilaa afar boqol iyo soddon iyo siddeed qoys ayaa waxaan u helay ilaahay mahadii guri rigli ah ama permanent shelter waxaa afka qalaad loogu yaqaano dadkaasoo la dejiyey tuulada la yidhaahdo halgan runtii waa fursad maanta aan ooga faa'iidaysanayo waxaa laga yaabaa radio wamo magacaas inuuna horey u maqlin baa laga yaabaa dhulka asiga ahaa wuxuu ahaa dhulkii xalka waara ay dowladda jubbaland ugu talagashay waaye waa dhul baahadiisu dhan tahay shan kilomitir oo dheer iyo saddex kilomitir oo ballaca muddo waxaa loogu yeeri jiray qolo weliba magaca bay ugu yeeranaysa hay-adaha samafalka qaarkood waxay dhahayeen waa deegaanka isdhexgalka bay qaar dhahayeen qaar waxay dhahayeen deegaanka xalka waara ee luglow bay dhahayeen marka hadda magaca baa loo bixiyey oo dowladda u bixisay magacaasna waxaa la yihahdaa halgan halgan marka waxaa weeye wuxuu ku yaalaa geographically markaad ka dhaadhacdid dalcadda luglow aad ka dhaadhacdid dhanka bidixdu ka saaran yahay waad arkaysaa waa guryo cusub wada dhagax ah oo loogu talagelay dadka barakacyaasha guud ahaan dadka meesha la dejiyey marka laga reebo konton qoys oo agoonley ah marka laga reebo oo ay guryuhu u dhiseen hay-adda lahaado gift of givers inta kale waxaa dhistay waxaa laga raray inta kale dalxiiska haddii aan ku yeero jilciyo kismaayo gudaheed waxaa waxaynu ugu kala qaybsan tahay afar waaxood dalxiiska waa waax weeyaan central wixii guul wada ka soo rogana xagga iyo new kismaayo iyo xagga jiraa layidhahdaa central faanoole iyo galbeedka marka wixii hadda ka hor guryo helay waxaa laga raray dalxiiskaa laga raray maxaa dalxiiska waxaa laga yaabaa su-aal in isweydiinaysa maxaa dalxiiska keliya looga raray dalxiiska dadka dalxiiska ku nool oo ilaa konton iyo sideed ah waxay degan yihiin dhul private oo dad kale iska leeyihiin ayay degan yihiin dowladduna markaa dadkii dhulka lahaa marka hore ayadaa ka qaaday dadkaa dejisay dadkii lahaabaa dhulka loo celiyey marka inta la barakicin lahaa guri kasta oo soo baxa waxaan siinaa dadkan oo yani ayagaa taarget ah oo oo birtu kor saaran tahay marka dadkaasi sanadkii hore labadii kun labaatan iyo afartii waxaan ka qaadnay waxa la yahdo intention survey intention surveygaas hadafkiisu wuxuu ahaa in la ogaado dadkan waxay rabaan waxaa ku jira dad soddon iyo afar sano degan haddii aan wakhtiga kugu dheereeyo maalin maalmaha ka mid ah waxaan diray tiimkayga dad ka mid aan u diray dalxiiska howlka inay ka soo qabtaan markay soo noqdeen nin tiimka ka mid ah ii sheekay wuxuu yidhi waxaan kula kulmay buu yidhi nineteen ninety twogii haweeney anoo i c r c u shaqaynaya aan is aragnay baan maanta kaam ugu tegey buu yidhi waxaa barbar taagneed dhinaceeda taagnaa buu yidhi gabar ay kaamkaa ku dhashay oo hadda hooyo ah gabadheedana mar dhow guur u diyaar ah waa micnaheeda ayayay noqotay islaantii ayadeed micnaha waa soddon iyo afar sano soddon iyo shan sane ay meesha degan tahay dadka ayagaa markaa nolosha ay ku noolyihin haddaad fiirisid yani qaabka ciriiriga isdufuulka ay ku noolyihin yani waa meel yani karaamada bini aadamka yani ku habbooneyn bay degan yihiin marka sidaa darteed intention survey baan ka qaadnay rabitaankood aan weydinnay war maxaad rabtiin ma soddon iyo afar sano halkaanaad taagnaanaysaanoo nolosha noocan isku rarantaa ee musushii iyo buulkiiba isku dhex yaalla nolosha tan maad ku gelaysaan weligeen ku jiraysaan waxay doorteen boqolkii siddeetan iyo shan in dhul la siiyo lana raro taas ayaa keentay marka inaan hadda taarget garayno oo priority number one aan ka dhigano dalxiiskii cidda kale oo hadda barakac diyaar u ah